habeen wanaagsan saaxiib yaal kusoo dhawaada warka habeennimo raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah kulankii ugu horreeyey ee kalfarigii koowaad ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya oo maanta muqdisho ka furmay gudoomiyaha ku-meelgaarka golaha shacabka soomaaliya oo magacaabay xubnaha qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka oo qaabbeelad loo xulay cusmaan xaadoole oo ka mid ahaa saraakiisha badbaadada qaran ee markaasi ama saraakiisha ciidanka xoogga dalka badbaadada qaran oo ku guuleystay doorashada kursi ka mid ah oo maanta ka dhacday magaalada jowhar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo shir guddoomiye kulan looga hadlayay amniga caasimadda magaalada muqdisho mushaaraadka baarlamaankii tobnaad ee soomaaliya oo soo afjarmay wasaaradda maaliyadda soomaaliya oo la faray in si deg deg ay u bixiso xuquuqda baarlamaanka xildhibaanada cusub wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn khasaare horle oo ku dhashay isku hormaado dhex maray falastiiniyiinta iyo booliiska yuhuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares gram iyo shan kiilo saabuunta b n oo isugu jirta maris iyo qabays indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselares
maqal wanaagsan saaxiib yaal waa habeennimo sabti ah taarikhdan waxay ku beegan tahay lixii tobanka abril laba kun labaiyo labaatan qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee kuu tobnaad ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyey waxa ay ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulankaasi iyo waxyaabaha ay ugu hadleen wariyeena ibraahim maxamed madow ayaa ka waramay
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta kulankooda ugu horreeyey ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho iyadoona kulanka maanta ay soo xadireen inta badan xildhibaanadii la dhaariyey khamiista lasoo dhaafay kulanka ayaa xildhibaanadu waxay ugu codeeyeen in la magacaabo guddi ka kooban toban xubnood oo ka shaqayn doona diyaarinta doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya waxaana guddigan lagu qaybsaday qaabka awoodqaybsiga beelaha soomaaliya ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaana guddiga soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee maanta kulanka goobjoogga ahaa hadle horta marka ugu horrayso maanta waxaan halkan u joognaa inaan ka qayb galno fadhigii ugu horreeyey baarlamaanka uu noo shir guddoomin doono ku-simaha guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kolley maanta ajandaha ugu muhiimsan waxaa waaye in la sameeyo guddi guddigaas oo ka shaqayn doono doorashada guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo ku-xigeennadiisa koowaad iyo labaad sidii loo dardargelin lahaa doorashada guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen xildhibaanada waxaan ka mid ahay cusub sanadkan insha allah ee baarlamaanka kow iyo tobanaad ku soo biiray waxaana rajaynaynaa inaan noqonno dad firfircoon oo wax badan ka tara shuruucda dalka islamarkaasna ku soo kordhiya maskax fireesha biidn illaah waxaana ka qayb qaadan doonaa dalkayna iyo dibuwaaanfaa'iso maxamed jeyte waan ku faraxsanahay saakay inaan ka mid ahay xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saaka waa sulbi ugu horraysay ee kalfadhiga baarlamaanka koob iyo tobanaad uu furmay fadhigii koowaad waa bilow fiican oo runtii la dhihi karo waxaa looga soo gudbay caqabadihii iyo qalqalkii soo galay dowladnimada dalka waa bilowgii dhismaha hay-addii ugu sarraysay dalka waxaan rajaynaynaa insha allahu dalku inuu ka gudbo xasilooni darrada siyaasadeed ee soo wajahda maalmaha dambe insha allahu bilowgan wuxuu noqon doonaa bilow lagu gudbo in dalku uu yeesho dowlad dhaba oo lagu wada midaysan yahay ugu dambeyn guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya cabdisalaan axmed dabancad ayaa ku dhawaaqay guddigan oo toban xubnood ka kooban xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed saddex xildhibaan nasra mahdi caraale afar xildhibaan maxamed xuseen haadi shan xildhibaan dahabo suisow maxamuud lix xildhibaan cumar shariif jeeg toddoba xildhibaan qaasim cilmi seed siddeed xildhibaan cabdulaahi xasan rooble sagaal xildhibaan cali sheekh maxamed nuur toban
xildhibaan maxamed abuukar cabdi waxaa la yidhi nin baa geed fuulayoo siduu uga degi lahaa baa dhiftay marka laan isagoo isla ka deg buu ka dhacay waxna ma gaarin marka wuxuu yidhi tanaaba ka dhib yar hadda saaka codsigaad iga diideen tanaaba ka dhib yar waad aad iyo aad baad u mahadsantihiin
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan
warigeena mayuu aada u mahadsan yahay markaana haddii aan eegno magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle waxaa maanta ka dhacday doorashada kursi kamid ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ka oo ah hob boqol iyo lix waxaa ku turtamaya ilaa iyo dhowr musharax waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay cusmaan xaad ole oo kamid ah ciidamada xooga dalka gaarana kuwa badbaado qaran oo si weyn lagu yaqaanay dagaalkii badbaadada magaalada muqdisho oo ka dhacay ina udhexeeya ciidamada dowladda dhexdooda oo muddo kororsi looga soo horjeeda cismaan xaadole ayaa markaa doorashada dhinacyadu u codeeyeen in markaa kursiga boqol lix uu asiga ku guuleystay waxaana markiiba bilowday rasaas lagu dabaaldegayo qeyba kamid a magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa shir guddoomiye kulan looga hadlayay amniga caasimadda magaalada muqdisho faadumo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
halkan oo ah taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee kumaanda buuluusiya waxaa laisugu yeeray dhammaan taliska ciidanka booliiska taliya qaybeedyada fadhiyada madaxa bannaan iyo saraakiishii hogaaminaysay waxaa isugu yeeray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar aana gudoomiyaha amniga doorashooyinka qaranka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa dhammaan laamaha amniga ee booliiska kaga mahadceliyay sugidda ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyo amniga doorashooyinka dalka sidoo kale taliyaha si gaara wuxuu ugu mahadceliyey laamaha amniga booliiska ka shaqaynaya arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka gaar ahaan khamiistaani kasoo gudubnay ee ku beegnayd taariikhdu afar iyo tobanka oo ay ahayd markii la dhaarinayay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya taasoo ka dhacday tendhada afisyooni iyadoona ammaanka si gaara ay u ilaalinayeen laamaha amniga ee booliiska taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa taliyayaasha kala faray inay sii laba jibaaraan shaqada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku aadan xaqiijinta amniga magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu xusay inay laba jibaari doonaan sidoo kale sida loo sugi lahaa ammaanka guud ee dalka oo la xiriira dhanka arrimaha doorashooyinka dalka maadaama waddankuu ku jiro marxalad doorasho oo kala guur ah taliya qaybeedyada kulankan ku sugnaa qayb waxaa ka ahaa sarreeye guuta farxaan maxamuud aadan aana taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa taliyaha weliho cadde taliyaha qaybta galbeed taliyaha bartamaha taliyaha ilaalada canshuuraha iyo saraakiisha kale ee booliiska soomaaliyeed taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed kaniif goobjoog ayuu ka ahaa kulankan maadaama la gudagali rabo wejigii labaad ee doorashooyinka dalka gudoomiyaha amniga doorashooyinka qaranka ee dalkahna taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu faray saraakiishan si adkeynta sugidda ammaanka doorashooyinka dalka kulanka waxa uu ahaa mid saacado badan qaatay oo taliyaha iyo dhammaan ciidamadu saraakiishii ku sugnayd halkaas ay isku xog waraysanayeen islamarkaana ah wejiga koowaad ee shirka mid saxaafadda u madax bannaan ma ahayn markii dambe taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu la hadlay warfidiyeenka isagoona ka warbixiyey ahmiyadda shirka islamarkaana taliyuhu waxa uu sheegay maadaama bil barakaysan oo ramadaan lagu guda jiro in ciidamada booliiska qaybahooda kala gedisan ay ku amran yihiin sii laba jibaaridda sugidda amniga magaalada caasimadda ee muqdisho
arrimihii doorashada ee soo socday ilaa laba kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa bisha daraad ahayd afar iyo tobankii bisha abril oo ay soo gabogabowday fayskii hore ama qeybtii hore ee doorashooyinkii dalka ka dhacayay oo muddada socday oo marba weji hor la yeelanayay ciidankii ka shaqaynayay ee ciidanka booliiska soomaalida ee magaalada muqdisho iyo dowlad goboleedyada ka koobnaa inaan ciidankii booliiska ahaa ee hawshaa usoo dhabaradeegay ee halkaas soo gaarsiiyey inaanu uga mahad celinno annakoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaa lagu shiraa bishii ramadaan oo maanta shan iyo toban aan u malaynayo u horreysay ay maanta noo dhammaanayso alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ciidanku aada buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa waa meel dadku markuu afuraayo iyo marka la suxuuranaayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ah ciidankaa usoo jeeda qeybtii hore markaad fiiriso amniga magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan dalka marxaladda uu ku jira hadda waa mid doorashoo kala guur ah laamaha amniga qaybahooda kala gedisan gaar ahaan ciidamada booliisku waa kuwo har iyo habeen ka shaqeeya sugidda ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho faadumo cabduqaadir raadiyahay tv-ga dalsan taliska ciidanka booliiska kumaanda buluusiya muqdisho
aada u mahadsan tahay wariyeena faadimo cabdiqaadir xasan baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhammaaday ayaa waxaa markaasi kasoo afjarmay mushaaraadka ay qaadanayeen dhinaca kalena markaas waxaa wasaaradda maaliyadda soomaaliya la faray in markaasi xuquuqda baarlamaanka cusub ee koob iyo tobanaad ee soomaaliya ay si deg deg ah ay u bilowdo cabdixid cabdulaahi daayer ayaa warbixin arrintaas ku saabsan ku eegaya warbixinta
xilli khamiistii lasoo dhaafay la dhaariyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka kow iyo tobnaad jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah xildhibaanada labada aqal waxaa u qabsoomaya kulamadoodii ugu horreeyey dhaarinta afar iyo tobanka abril ee xildhibaanada cusub ayaa soo afjartay baarlamaankii tobnaad oo muddo ka badan shan sannadood fadhiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xafladda dhaarinta khudbad ka jeediyey ayaa wasaaradda maaliyadda soomaaliya faray in ay si deg dega mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda kale u siiso xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koow iyo tobnaad waxaan farayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor bayle inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo xaqii ay lahaayeen xildhibaanada cusub mushaarkooda iyo degaankooda iyo wixii la xidhiira marka laga soo bilaabo dhaarintii khamiista waxaa tiirka loo taagay hay-addii sharci dejinta oo dalka ka maqnayd wakhtigoodu dhammaaday wuxuuna guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka sheegay in si toos ah loo gudageli doono oo la diyaarin doono guddi qabanqaabiya doorashada guddoonka inkastoo ay weli bannaan yihiin dhowr kuraas oo aan weli doorashadoodii la dhammaystirin cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaana saaxiib yaal warkii habeennimo aad kala socoteen dalsan muqdisho soomaaliya waa anag inta
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel